вибори.
bismillahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanti wacana wanaagsan dhegeystayaal qodobadan wararka idinkugu haynana waxaa ka mid ah bulshada soomaalida ee gobolka xeebta ku nool iyo xildhibaanka deegaan baarlamaneedka muwiita oo ka hadlay doorashada beri ka dhacaysa ismaamul goboleedka mombasa ciidanka xooga soomaaliya oo howlgallo al-shabaab ka dhan ay deegaano kula wareegan ka sameeyey deegaano ka tirsan gobolka shabeellada hoose iyo maamulka gobolka banaadir ee caasimadda soomaaliya oo isna soo saaray amaro la xiriira bilicda magaalada iyo sidoo kale ka hortegidda waxyaabaha nadaafad darrada la xiriira subax wanaagsan dhegeystayaal intaasi aa maqasheen waxay ahaayeen qaar ka mid a qodobada wararkeyga ugu waaweyn waa subaxnimo axad ah taariikhdan waxa ay ku beegan tahay labaataniyo sideeda bisha sideedaad ee aagast sanadka labada kun iyo labaataniyo labada qodobadaasaa maqasheen iyo kuwo kale oo faahfaahsan kusoo dhowaada musharaxa xildhibaan ee xisbiga kanu ee deegaanka muviita ismaamul goboleedka mombasa iyo hogaanka soomaalida waa somaali community ee gobolkaasi ayaa ka hadlay arrimaha doorashooyinka ee la qorsheeyey inay ismaamulka mombasa beri ka dhacaan maxamed cabdi bootaan ayaa warkan dhammaystiraya iyadoo ay maalinta beri ay isniinta ay dadweynaha codbixiyaasha ee magaalada mombasa ay soo dooran doonaan baras habkii labaad ee ismaamul goboleedka mombasa ay yeelan doonto ayaa waxaa kulamo ay warbaahinta ay kula hadlayeen magaaladiina mombasa ku qabtay musharaxii xildhibaannimo ee xisbiga kano mudane maxamed samatar ducaali isagoona ka hadlay arrimaha doorashada iyo baaq nabadeed u diray bulshada ku nool magaaladiina mombasa electionkii dhacay xildhibaannimaa waa lanaga raayay waxaa helay machele odm candid marka waan ogolaanay inaan la shaqeyno machele insha allah abaansa aragnay marka insha allah khayr ilahay ha u fududeeya maanta waxaan codsanayaa walaalahii soomaali oo mbita jooga oo mombaaso jooga inay kuura uridaan cabdisamad shariif naasir oo azimiyo candidate ah waxa weeyaan haddaad aragtaan county assemblyga waxaa ugu badan azimiyo marka governorka wuxuu u baahan yahay dad ula shaqeeyo haddii kale haddii la keeno governor oo xisbi kale ah dee marka problem baa jira marka waktina uma hayno dagaal iyo maxkamado wax tumayno ininka waxaan nahay lahay meesha waxaan u joognaa business somali community mombasa business community inanka inanka u haysana
dhinaca kale maxamed xuuri ibraahim gudoomiyaha ururka somaali community oo ay weheliyaan xildhibaanada soomaalida ee golaha deegaanka ee masiiyada ismaamul goboleedka mombasa kulan ay ku qabteen hotel ku yaala magaaladiina mombasa ayaa waxaay uga hadleen isla arrimaha doorashada iyagoona sheegay in ay laba bilood ka hor ay taageereen cabdisamed shariif naasir oo u tartamaya xilka barasaabinada ismaamul goboleedka mombasa islamarkaana aysan ogolaan doonin wax baalmarsan heshiiskoodii waxaa maanta shir weyn aan saaki ilaa hadda aan u fadhinay somaali community oo insha allah uu nala fadhiyey labada m c a magaalada laga doortay cabdiraxmaan iyo madam xamida oo labadalabadayda dhinac ay fadhiyaan go-aankaan gaarnay waxa weeye inaan anaga go-aankeena hore dad muslimiin baanu nahnay oo islaamkana waxaa laga rabaa qowl qowlkeenna waxaa weeye inaan aan dooranay ninkii la yidhaahda cabdisamed shariif nasir laba weji ma yeelan karna annaga dad islaama madaxda ay doorteen soomaalida haddaan aniga aan ahan insha allahu ma noqonayso laba qof inaan haddana nin baan ballan ka qaadaynaa haddana nin kalean ballan ka qaadaynaa ma noqonayso dhinaca kale mahad nuur mahad walaalow oo ka mid ah guddiga sare ee somaali community ee gobolkan xeebta ayaa isaguna waxa uu ku baaqay bulshada ku nool magaaladiina mombasa xilli ay maalinta beriya soo dooran doonaan barasaabka xiga ismaamul goboleedka mombasa inay qaab nabad ay ku codeeyaan waxaan kaloon rabnaa insha allah biidni illaahi waxaan mar walba dhiiri gelinaynaa waxa la yidhahdo nabadda nabadda annaga oo dhan baa ku nool marka wax qof kasta oo arka wax maaragtay aan nabadda ku wanaagsanayn mas-uuliyad baa saaran waxaan ilahay ka rajaynaynaa in dadku isu maaragtay isqaban doonaan isla markaasna nabadda loo wada adeegi doono si maaragtay si nabadaha loogu gaaro danta aan leenahay waana mahadsantahay ugu dambeyntii mudane xamida sheekh nuur oo ka mid ah xubnaha golaha deegaanka ee msiiyada ismaamul goboleedka mombasa ee lasoo magacaabay ayaa waxay ugu baaqday hooyooyinka iyo dumarka soomaalida ee ku nool magaalada mombasa inay maalinta isniinta usoo baxaan codbixinta dadweynuhu ay ku dooran doonaan barasaabka ismaamul goboleedka mombasa annaku haddaanu nahay madaxda mombasa waxaan leenahay bedelaad kale aan leenahay ma leh annaku waxaawey qofkaan dooranay waxaawey cabdisamad shariif nasiir oo wixii dhacay wayba dhaceenbo laakiin anagu sidaa haweenka camal aan u codaynayn waxaan leenahay maamooyinkeeni inay soo wada baxaan gabdhaheeni dhallinyaradeeni aabbayaasheeni oo dhan inay soo wada baxaan oo annaka ninkaan ballanka qaadne uu ahaa cabdisamad shariif loolanka ugu naasiir xoogan ee doorashadan ayaa waxaa u dhexeeya labada isbahaysiga kale ah kenya kwanza iyo azimio la umoja oo ku tartamaya kursiga barasaabka ismaal goboleedka mombasa maxamed cabdi bowtaan warbaahinta ista watan wuu mahadsan yahay isbahaysiga azimiya lamoja oo ewan kenya uu hogaaminaya raila odinga ayaa baajiyey qorshe ay ku doonayeen in toddoba cisho taageerayaashooda ay banaanka maxkamadda ugu sareysa wadanka iyo supreme court ay ku qabataan banaanbax xogayaha dhanka warbaahinta ee ololaha madaxtinimada raila odinga denis onsoriga waa denis onsarigo ayaa waxaa bayaan uu soo saaray uu ku sheegay in laga laabtay go-aanka kadib wadatashiyo la sameeyey wuxuu intaasi ku daray in sidoo kale la joojiyey banaanbixii lagu qaban lahaa dhammaan xafiisyada guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka xaduudaha i b c taageerayaasha isbahaysiga azimiyo ayaa waxaa lagula teliyey inay dhegeysiga dacwadda loo gudbiyey maxkamadda sare ay iyagoo ku sugan guryahooda kala socdaan warbaahinta hase ahaatee xogayaha dhanka warbaahinta ee olaha madaxtinimada raila odinga ayaa sheegay in isu soo bax siyaasadeed ee uu hogaaminayo ee waa uu hogaaminayo azimiyo la umoja hogaamiyahooda raila odinga uu maantay ku qabanayaan deegaanka kibera ee magaalada ta nairobi islamarkaasna ee aan aanan waxba iska bedelin qorshahaasi
siddeetan iyo sagaal dhibic shan star f m galgaduud
maamulka gobolka banaadir ee caasimada soomaaliya ayaa soo saaray awaamiir la xiriirta ilaalinta bilicda magaalada muqdisho iyo kahortegidda waxyaabaha hoos u dhigaya magaalada nadaafadeeda afhayeenka maamulka gobolka banaadir oo muqdisho warbaahinta kula hadlay ayaa sheegay in wareegto kasoo baxday duqa caasimada soomaaliya ee muqdisho kuna socota agaasinka bilic soo celinta ee caasimada lagu furayo ilaalinta bilicda iyo nadaafada magaalada sidoo kalena lagu xusay ganaaxyo kala duwan oo lagu soo rogayo cid kastoon amarkan u hogaamsamin waxaa shir isugu yimid xarunta aqalka dowladda hoose ee xamar maamulka sare ee gobolka banaadir uu hogaaminayo gudoomiyaha gobolka ahna duqa magaalada muqdisho mudane cumar maxamuud maxamed cumar filish iyo dhammaan eh, gudoomiyaasha degmooyinka iyo deegaanada eh, gobolka banaadir Eh, shirkan ayaa waxaa loogu hadlay eh, sidii bilicda iyo nadaafada magaalada muqdisho dib loogu soo celin lahaa maadaama maalmihii u dambeeyey toddobaadadii u dambeeyeyba magaalada ay ka da-ayeen roobab mihigaana kuwaasi oo sababay eh, arrimaha la xiriira nadaafadda biyo ay dhigeen ee wadooyinka iyo weliba eh, bilicda oo ay wax u dhimeen si loo dardargeliyo eh, nadaafadii bilicda waxa uu gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho soo saaray wareegto ku aadan dardargelinta nadaafadda iyo dib u soo celinta eh, bilicda magaalada muqdisho taasoo ku socota eh, agaasimaha guud ee bilic soo celinta iyo nadaafadda gobolka banaadir sidoo kale ku socota gudoomiyaasha degmooyinka gobolka banaadir ku socota dadweynaha ku nool degmooyinka iyo deegaanada gobolka banaadir ku socota waaxda nadaafadda dowladda hoose xamar ku socota taliska ilaalinta deegaanka xamar og agaasimaha waaxda xiriirka ee degmooyinka gobolka banaadir og afhayeenka gobolka banaadir og xogeyaha guud ee maamulka gobolka banaadir og gudoomiye ku-xigeenada maamulka gobolka banaadir gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho markuu arkay dastuurka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya markuu arkay sharciga maamulka gobolada iyo degmooyinka dalka ee nambarkiisu yahay nambar lix soona baxay labayo tobanka bisha labaad kun sagaal boqol iyo siddeetankii markuu qiimeeyey xaaladda nadaafadda iyo bilicda magaalada muqdisho markuu garwaaqsada baahida loo qabo in isbeddel la taaban kara laga sameeyo nadaafadda iyo bilicda magaalada muqdisho markuu tixgeliyey tala soo jeedinta agaasimaha guud ee bilicda iyo soo celinta nadaafadda ee gobolka banaadir wuxuu soo saaray go'aamada soo socda qodobka koowaad wargelin laga bilaabo maalinta go'aankan la saxiixo waxaa dhammaan mas-uuliyiinta sare ku xusan oo ay warqadana sida toosa ugu socoto lagu wargelinayaa in gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho go'aamiyey in la dardargeliyo nadaafadda iyo bilicda magaalada muqdisho laguna sameeyo isbeddel la taaban karo waxaa la farayaa gudoomiyaasha degmooyinka gobolka banaadir iyo waaxda nadaafadda dowladda hoose xamar in si deg deg ah loo dardargeliyo howlaha ah nadaafadda caasimada magaalada muqdisho qodobka labaad sidoo kale waxaa la ganaaxi doonaa cid kasta oo ku xadgudubta nadaafadda magaalada kuwaasi oo muteysan doona ee ganaaxyada soo socota ganaaxa guryaha guri walba oo ku yaala magaalada muqdisho ee ku xadgudba nadaafadda iyo bilicda magaalada muqdisho waxaa la ganaaxi doonaa labaatan doolar oo ama lacag u dhiganta oo ah shilinka soomaaliga ganaaxa goobaha ganacsiga sidoo kale goobaha ganacsiga ee ku yaala magaalada muqdisho cid kasta oo ku xadgudubta nadaafadda iyo bilicda waxaa la ganaaxi do- la ganaaxi doonaa lacag soddon doolar ah ama lacag u dhiganta shilin soomaali ah ganaaxa gaadiidka lagu dhaqo wadooyinka iyo kuwa ee baarkinada iska dhigta iyaguna waxaa la ganaaxi doonaa labaatan doolar ama lacag u dhiganta shilin soomaali ah sidoo kale wixii hadda ka dambeeya waxaa xoolaha baadida ah ee lagu soo qabto magaalada gudaheeda laga qaadi doonaa d- ganaax iyo calafka xoolaha muddada la hayo waxaanu ognahay in muddooyinka ugu dambeeyey dad si gaara ugu ganacsada xoolaha ay magaalada kusoo deeyeen xoolaha lo-da ama geela ama ereyga kuwaas oo dhibaato xoogan oo dhanka bilicda iyo isu socodkaba ku haya magaalada muqdisho sidaa awgeed xoolaha baadida ee laga qabto magaalada waxaa la ganaaxi doonaa neefka geela shan iyo labaatan doolar ama lacag u dhiganta shilin soomaali ah neefka lo-a ah sidoo kale waxaa la ganaaxi doonaa lacag labaatan doolar ah ama lacag u dhiganta ee shilin soomaali ah neefka ariga ahna sidoo kale waxaa la ganaaxi doonaa lacag toban doolar ah ama lacag u dhiganta ee shilin soomaali ah waxaa amarkaana fulintiisa iyo dabagelkiisa u xilsaaran agaasimaha guud ee bilic soo celinta iyo nadaafadda gudoomiyaasha degmooyinka ee gobolka banaadir iyo taliska ciidanka ilaalinta deegaanka xamar qodobka afraad saxiixa xeerkan wuxuu dhaqangalayaa markuu saxiixo gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho waana uu saxiixay afhayeenka maamulka gobolka banaadir caasimadda soomaaliya ayaa codkaasi ciidanka xooga dalka soomaaliya gaar ahaan ururada sideetan iyo saddexaad iyo sideetan iyo afraad ee guutada afar iyo tobanka oktooba ayaa howlo waa howlgallo xoogan oo ka dhana ururka al-shabaab waxay saacadihii lasoo dhaafay ka fuliyeen adeegaano ka tirsan gobolka shabeellada hoose taliyaha ururka sideetan iyo afraad ee guutada afar iyo tobanka oktoobar laba xidigle cali mahadi beerdiide oo howlgalka hogaaminaya ayaa warbaahinta dowladda wuxuu u sheegay inay al-shabaab kala wareegeen tuulooyin ay ka mid yihiin cabanaaney beeraha baay siigaale sidoo kale deegaanka malableh iyo buula aruundhi oo dhammaantood hoos taga deegaanka janaale ee gobolka shabeellada hoose sidoo kale wuxuu sheegay in ciidamada ay khasaare xoogan gaarsiiyeen xubnihii ka tirsanaa ururka al-shabaab ee ku sugnaa tuulooyinka ay howlgalka ka sameeyeen islamarkaana ay gubi doonaan waa ay sidoo kalena ay gubi doonaan ama wadab qabadsiinayaan goobo al-shabaab u adeegsan jireen siduu sheegay inay shacabka deegaanka ku dhibaateeyaan ugu dambeyntiina isku dhacyo oo u dhexeeyay maleeshiyaad iyagoo kala taageerayaan dowladaha iska soo horjeeda ee dalka libiya ayaa waxaa lagu soo waramayaa inay ku dhinteen ugu yaraan labaatan iyo saddex qof tiro kalena ay ku dhaawacmeen sida ay sheegtay waa wasaaradda caafimaadka ee libiya dagaalada ka dhacay caasimada dalka libiya ee magaalada tripoli sabtidii ayaa ahaa kuwii ugu xumaa ee halkaasi ka dhaca muddo laba sano ah waxaana uu sare usii qaaday cabsida laga qabo in wadanka uu mar kale dib ugu laabto dagaalo sokeeya oo xoogan dadka ku dhintay ayaa waxaa ka mid ah mustafa braka oo ahaa majaajlayste caan ku ahaa muuqaalo uu baraha bulshada soo dhigi jiray braka ayaa dhintay kadib markii xabad lagu dhuftay waa xabadka looga dhuftay sida uu sheegay maalik meres merseta oo ah afhayeenka ciidamada gurmadka boqolaal qoysasa ayaa dhacdadan guryahooda kaga barakacay warkaa kala socoteen staif codka gobolka waqooyi bari weyne geyntas anigoo faadimo ayaa soo jeedinayay maxamed nuufur sameynaya warkaan warka xigeentaa ku kulmayno nabadee